kol haddii aan de isagii intaas ka hooyo dee cusur lunbaan ama cusur xataa dhan ma aha marka dee qaybahaasi ay baxaan cusur dhan ma noqonayso waxa weeye bal dee dadkana qayb dhan oo kamidi dadkii meelaha baadiyaha kaba yimi iyo dhoolkii jasiiratulcarabee fogaan xajatlwadaac yimi ama dagaalkii tabuukaba dee reermigii ku dhawaayo oo dhami way yimaadeeneen markaa iyaguna intaas xagan xajatulwadaacna rasuulka waa lasii ogeysiyey inuu xaji doono oo dadkii say u diyaargaroobaan ay usoo raacaanoo intii madiine ka raacday mooye laakiin dad aada u badanna dhexaay kaga dhaceen oo kula kulmeen dariiqii dad aada u badanna musinkunbaabay isugu yimaadeen oo jihooyin kale kaba yimi bal markaa dee dadkaasna haddana way laabneen uun oo dad markaa ama cilmi ku suuroobay ama markii dambe umaro noqday ama jihaadadii dee magacoodu muuqday may ahayn markii dee horena in badan baa isaga dhimatay oo dee dagaaladii xuruubtii riddaduna qaybo dhan baa kuba dhintay haddana xuruubtii shaamiya ka bilaabantay ciraaqna futuuxaadkiina aad baa loogu dhintay raacunkii amawaas aad baa loogu dhinto haddana qaybo dhani way socdeen deen bal marka waxaan leenahay un dee tirada badan baa jirtay oo kolayna aqoontan culimaduna dee malaa nin kasta waa xasba cilmihi waxyaalihu kaba waramay ee waxaa laga hayaa heerkaasiyo wax ku dhow toona ma aha walcabd laa yaxsurhum faqad dahara sabcuuna alfan daharada wuxuu uga jeeda macnaa xuduur iyo iyo shuhuud ama ka qaybgal sabcuuna alfan toddobaatan kun ba bitabuuka waana aqoonta qaarkood waxadara waxaa joogay alxaja xajkiina waxaa yimi arbacuuna alfan dee qool aqwaasha qaarna ay kaba badeen afartan kun waqubida waa la qabdooday rasuulka ilaahay can deyni diinda wuxuuda waa labada cadad qadarkood waa toddobaatan iyo afartan dee waana boqol iyo toban bay noqon oo maca arbaci alaafin sheekan kitaabkanina sharax wuxuu noogu cadaynayaa asalku halkan inay ahayd arbacata alaafin oo laftiga alf waa mudakar marka cadadkii la taxniisiyay ahayd oo cadadkii macduudka kol hadduu mudakar yahay laakiin dee daruradii socodkaa taas keentay maca arbaci alaafin maca ziyaadati arbacati alaafin afar kun ziyaadadood iyaday la jirto oo boqol iyo toban bay markaa boqol iyo afar iyo toban bay noqon famiddu macnaa tutayasar isagaaba sidaa kuba fasiray oo wuxuu leeya yuqaalu khud maa nadba laka min dayn ay tayasara wixii sahlanaada bal haddaba oo dee sahlanaanayo waxaa kaluu sii raaciyey annadbu wannaabu wain kaana inamaa yudlaq cala danaamiir inta badan danaamiirtan dahabkiiyo waxyaalahaasa lagu idlaaqa nab iyo waxaa dee naqdiga ah iyo daraahinta aduga ayaa lagu idlaaqayo wuxuu leeyahay taasi haba ahaato laftigan dee waana halkuu ficilkan ba dee waa marka waa awsaas wasfigiisii ama waxyaalihi asmaadiisii ee isaga bal markaa asalkaba ahay ayaa adigu waxa uu leeyahay saxaabadii baa halkan loo soo qaatay waayo waa dadka aan sidaa dahabkii iyo fidadii aan wax iyaguga siya lahayn wada saasiga ah arrintoodu ay soconaysee bal waxa weeyaan cadaaladan u wada sugnaatay daraaddeed qishi dhammaanteed iyo zayf dhammaanteed ka daahirkee ka nadiifta ah kan baa loo soo qaatay cala aqal maqsuudkii hadalku inta hore inoogu xasiray wahum dibaaqun wahum saxaabadu dibaaqun dabaqooyin weeye oo dee asxaabtii rasuulka haddaan jaanib ka eegno oo aan eegna rasuulka ilaahayga kulankiisa ay la kulmeen saasna ay saraftan weyn ku muteen waa dabaqo keliya oo aragtidaas la ka wada dhaxaysay saxbadii laakiin markaan eegno si ay u kala islaamnimo horeeyeen markaan eegno hijradiisii ugu soo kala horeeyeen markaan eegno mashaahidii fadliga lahayd sadee beder iyo uxud iyo dagaaladii iyo umuuraha mashaahidda qiimaha badnayd soogitaankoodii barkoodna ay soogaan badhna ay xaggaa ku kala horeeyeen marka jaanibkaa la eego dabaqaad bay noqonayaan mid dabaqa keliya ma noqonayaan marka wuxuu saasuu leeyahay wahum iyagu dibaaqun dabaqooyin weeye oo dabaqaas bay yihiinba in yurad haddii la doono tacdiil tirin dabaqaadkooda la tiriyo oo loo tiriyo islaamnimadkoodiisa ay u kala horeeyeen iyo hijradii iyo shuhuudkii mashaahidaas iyo waxyaalaha la ictibaariyey jawaaniibta iyo si ay u kala waaweynaayeen dee dabaqaad bay noqonayaan qiila waxaa la yidhi xaakim baa yidhi le isnataa casharata hiya dabaqaadkani le dabaqaadkoodaas ay asxaabta yihiin markan dhinaca aan ka eegno in haddaan dhinaca ka eegno dabaqa keliya ay noqonayaan waa dabaqadii saxaabada saxaaba un haddaan eegno laakiin haddaad umuuraan kale ictibaarino dabaqaad bay noqdeen hiya dabaqaadkaasi isnataa casharata labiyo toban dabaqa weeye oo labiyo toban dabaqay noqon aw taziido ama badhaaba ka ziyaadiyo labiyo toban dabaqa kala badhiyey bal markaa dabaqaadkaasna xaasan si u qaybiyo labiyo tobanka uga dhigay mid mid buu sheekhu inoogu dhiganayaa idinkaana kaasi eegan doono oo de waxa aada u sahlan oo u fudud oo sii koobaad wuxuu ka dhigay qoom maka ku islaamay dee waa intii xataa hilfiradii xabashigii aan loo hilfiroodiyo aanay bilaabin waa waqtiyadii horeba oo khulafadii afarta ay ku soo daray daarunaduuna waa ka xag hoose inoogu fasiro daarunaduuniya ee quraysh ay dee meeshii dee ay ku furi jirtay ee xataa lagu go-aamiyey rasuulka ilaahay markii ay doonayeen de waktigii hilfiradii inay diraan ba ama wax kale ay kula sameeyaan iyo arrimo ay sula tegi jiraan taa loogama jeedo wuxuu leeyahay waa daaru larqam ayaa looga jeedaayoo safaakeed ahayd oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabada uu kulaba kulmi jiray oo ujeedadu waa intii halkaa weli aan laga bixin ee halkaas ay maqarkaba ahayd dadkii islaamay haddana xabashadadkii uu jirooday bal markaa uu tiriyey tiriyo waxaa adigu soo gaarsiiyey ugu dambayn uu kaba dhigay farsameeye markaa alcaashira joogo ayaa wuxu uhi man haajara bayna alxudaybiyati wa fatxi maka alcaashiraena xudaybiye iyo fatxu maka intii u dhaxaysay waa markii sulxu dhacay welina aan maka la furan intaa dhexdooda wixii soo hijrooday ayaa iyaguna ka tobnaada sida markaa wuxuu dha ka khaalid ibn lwaliid wa camr bn alcas wa abi hurayrata sheekha ayaa wuxuu hi qultu hadalkaa xaakim baa ka hora lahaa ciraaqi baale qultudan laa yasixu tamhiilu biabi hurayrata abi hurayre halkan in lagu misaaliyo oo laga dhigo dadkii xudaybiye iyo maka dhexdooda hijrooday misaalkaasi ma sugnaanayo ma ansaxayo muxuu kula leeyahy fainahu haajara qabla alxudaybiyati caiba caiba caqiba khaybara bal fii awaakhiriha waayo wuxuu isagu hijrooday oo hijradiisu ay xudaybiyaba intaanay dhicin laakiin khaybar dabadeed ah ama intaanay khaybarba dhammaan caiba khaybar maxay keenaysaa waa khaybar dabadeed awaakhirahana waa khaybar waa weligeeda joogo oo weli aan hadaal u wada dhammaan aakhiradii khaybar ayaabay hijradiisa ahay soo hadalka midneen kale waa hadal n nadar ku jiro oo xaakim hadalkiisii haddaan eegno ee ahaa xudaybiye iyo maka intii u dhaxaysay abu hureyre hijradiisii bi haddii u kaba dhigo sidaa khaalid oo kale iyo balla dee xudaybiye iyagu camrat alqadaa bay yimaadeen laakiin isagu ka horeeyey bacda camrat alqadaa bay yimaadeen laakiin haddaan eegno nidhaahno xudaybiye dabadeedun dee hadalka xaakim ina waxa gubaaroo ku sugan ina wax ishkaaloo ku sugani ma jirto sababtuna waxa weeyaan xudaybiye markaa sulax dhacay ee rasuulku ka laabmay halkaasuu ninta lagu heshiiyey sunnadan intuu laabmo sunnada dambe uu soo noqdo ee uu rasuulku madiine gaadhay hadeena dabadeed buu khaybar u baxay markii hore adigu markaa dee yar ay sogeen qaswatu qarad la odhanayaa dhacday oo dad iyagu markaa madiine kusoo duulay oo xoola kaba qaaday oo rasuulka iyo le saxaabadii ay ka daba baxeen dabadeedna khaybar baa loo baxay khaybar markaa iyadaa ka dambeysay xudaybiya ee kamay horeyn khaybar oo uu rasuulku weli joogana dagaalka ka dhammaadayna abu hureyre iyo dad kale oo reer dow sahaabaa yimi markaa dee way noqonaysaa isagu waa xudaybiye iyo fatxumaka dhexdoodiibu horta soo hijrooday arrintaas sheekhu uu ku celeeyey ee uu leeyahy xudaybiye horteed ma soo hijrooday dee xudaybiye horteed ma soo hijroon horta weliba dee khada'a kale meesha jira waxa weeyaan xudaybiyuu ka dhiga caqiba khaybar oo inay khaybar ka dambeysay xudaybiyana way ka horeysay oo markii xudaybiye rasuulku kaba yimi ee subaxaasi dhacay dabadeed ayaa ilaahay subxaanau watacaala isagoo weliba suuradii fatiga soo dejayna maqaamirtaa kale ugu ballan qaaday ee ay dee kaba mid ahayd markaa khaybar ayaa khaybar loo baxay oo deeta ay dhacday qaniimada khaybar iyo dagaalkeedu dhacayo kollay markaa ictiraadkan imarka halkan ictiraadkan ciraaqay kollay maxalkiisa ma laha bal ilaa labiyo tobnaadkiina wakaa inoo gaadhay bal dabaqaadka kuwaa weeye wahum dibaaqu min yura tacdiidu qiila marka waxaa la yidhi hiya dabaqaadkaasi isnataa casharata aw tasdiidu walafdalu sidiiqu walafdalu asxaabta ka ugu fadliga badani asidiiqu abubakrin weeye salamkama taagna asxaabtii rasuulka oo dhan isagaa ugu fadli badan uma cumaru haddana cumar baa isaga soo raacaya arrintaasna dee qolooyin kala duwan baa dee ijmaac soo naqliyey oo ah inay culimadu ama ahlu sunna aysan isku waafaqsayn dee qolooyin kale halkan qowlkoodii maaha ictibaar lama lahayn walafdalu sidiiqu uma cumaru wa bacdahu cumar dabadiina cusmaanu cusmaan baa ahaaday wahwa tafdiirkaa cusmaan iyo inuu cusmaan cumar dabadii yahay alakharu qowlulakari culimada intooda badan ee ahlusunna waljamaaca qowlkoodii weeye oo cusmaan baa ah ka isagu soo raacayo afartan khulafaa uraashiduun xagga fadliga ay leeyihiin waxay tahay saa ay khilaafadii ay u kala horeeyeen ay u tartiibsanaayeen ayaa fadligooduna ay u kala horeeyaan ay u tartiibsan yihiinoo marka inta badan ee ahlu sunnaha qowlkoodu waxa weeye waa cusmaan inuu ka saddexaad yahay aw amase fa caliyun cali ayaa qablahu qabla cusmaan oo cali baaba ka saddexaada cusmaanna ka afraad buu noqonayaa khulfun fiihi khulfun khilaaf baa halkan kuba sugan khilaafkaasoo xukiya lasoo naqliyey oo laga soo naqliyey can ahli sunnaha ama bacdigood lagala soo naqliyey qultu waxaan idhi ciraaqi baa odhanaya wa qowlu lwaqfi toogsi qowlkii oo macnaa in laga toogsado labadooda in la kala fadilo oo la yidhaha ama cusmaan baa horeeya ama cali baa horeeya la yidhaahaa jaa dee jaa waxaa loo yimina waa wajha ama daruurat lwasne jaa waa yimi qowlkaasi can maaliki maalik oo mudawanaya sida kuba sugan tawaquf aan la kala fadilin iyaga laga toogsado ayaaba yimi walow qaadiciyaadii ay soo naqliyeen imaam maalik qowlkaa markii dambe aynu ka laabnay oo u laabnay xagga tafdiilka cusmaan uu laabnay ee aimadii madhabkaas bacdigood ay soo naqliyeen laakiin qowlkaasna waa qowl dee kutubtoodii ama kutubta qaar ee maalikiyada sida mudawanada kitaabka la ilaaho kuba sugan falimanka halkan iyada wuxuu inoo sheegayaa fadligoodii dee asxaabtii rasuulka horta afartan khulafada uguba fadli badan abubakar baa u fadli badan oo cumar baa ku xiga ee khilaaf baa wuxuu leeyahay oo u geliyey taas abubakar iyo cumar in la horreysiiye axad saxaabo iyo taabiciin kamidoo isku khilaafay ma jirto in dhammaan saxaabada kale o dhan laga horreysiiyey ka mudan yihiin mataa hadalka ma taagna ee cali iyo cusmaan baa khilaaf dhacay intooda badan ahlu sunnuun qowlkoodu waa inuu saa ay khilaafada u tartiibsanyihin u tartiibsanyihin oo cusmaan u horeeyo laakiin culimadii reer kuufa waa aimadii reer kuufa ayaa iyagu intoodii badnayd ama waa reer kuufe walow de iyagaba afraad ka baydhisanayay jirto waayo waxay iyagu ku tegayeen inay cali horreysiiyaan oy cusmaan kaba horreysiiyaan oo walow dee sawri iyo ragle ayaa qowlkaa lagaba soo naqliyey walow marka dambe laydhaha sawri isagoo xaggan kale ayaa qowlkiisu u ahaa laakiin adigu qolooyinka reer kuufa ayaa iyagu khilaaf halkan iyagu meeshii ka keenay waxaana qowlkoodu ahaa cali inuu ka fadli badan yahay cusmaan oo cali ay horreysiiyeen balkaas buu ahaa tunku deetaynooga ishaaro awxud wahuwa lakarudan walafdal sidiiqu uma cumaru wa bacdahu ay bacda cumara cusmaanu wahuwa macnaa tafdiilka cusmaanna alaktaru ka badan macnaa qowlulakari weye intooda badan qowlkood weeye aw amase fa caliyun qablahu cali ayaa isaga hortii ah oo ka cumar soo raacaya waa cali cusmaanna isaga ka horeeya khulfun baa xukiya ama fiihi khulfun khulfigaasoo xukiya lasoo naqliyey qultu wa qowl lwaqfi jaa can maliku markaa laba qowl banaynaa waa tafdiil labadooda dee cusmaan baa fadli badan iyo cali baa fadli badan waa labadaa qowl qowl saddexaad ah in laga joogsado laydhaha labadaba dee fadaaishay u timi way isu dhigmayaan way isqaabilayaan marka in lagaba joogsado taas baa waxa weeye adigu adigu qowlkaasna laakiin waa taa bacdigoodna ay leeyihiin imaam maalik qowlkaa waa kasoo laabmay sufyaanu sawri oo isagu ay kasoo naqliyeen inuu ahlu sunniyi reer kuufa uu ka soo naqliyey cali inay fadileen ahlu sunniyi reer basrana cusmaan inay fadileen ba waxaa la yidhi isaga adiga maxaa lagu adigu aada qabtaa qowlkaagu muxuu yahayo anaa rajulun kuufiyun bulan dee nin reer kuufaan dadka iyagu qabaan baan qabaa taas laakiin markii dambe ashra qowleyhi isagana waxay kuba tageen ayay dee kaba soo naqliyeen inuu cusmaan horreysiinayo laakiin ragga taa qalda ibnu khuseymiya rag labaa kaba midoona dareer kuufaba ahayn xagga marka la eego taqdiimka cusmaan inay la horreysiinayo ibnu khuseymiya isagu reer kuufa maahayn bal fa sitatu lbaaquuna ay sayariihim afartaa khulafada waxaa soo raacaya asitatu lixdii albaaquuna hadhay ee tobanka kaarsanayda waa tobankii sanada loogu bisaareeyey dee afar waa khulafadii afarkoodii waa tan aan aragnay lixdii kale ayaa xagga fadliga iyadu mimika laynoo kala qaadqaadin iyaga lixdaa kale soo raacaya waa tobanka intii kaarsanayd albaaquuna min alcasharati falbadriyatu ay sayariihim waxaa markaa tobankaa sanada loogu bisaareeyo xagga fadliga kusoo xiga asxaabta rasuulka marka la eego albadriyatu aldaaifatu albadriyatu kooxdii reer bedel ayaa iyaduna soo raacaysa sayariihim aldaaifatu albadriyatu daaifadii reer bedel oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ahaa ayaa xagga fadliga kuba soo raacaya fa uxudin ay fa ahlu uxudin waxaa sayariihim waxaa isku soo xigaya ahlu uxudin reer uxud oo gabadhii uxud dadkii ka qayb galay bal markaa dee markii hore kun iyo way xaadireene laakiin markay munaafiqiinta daxan ilaa todoba boqol iyo kun baabay noqdeen reer uxud baa iyaguna soo raacaya falbaycatu lmardiyatu ay sayariihim reer uxudna waxaa ku soo xigaya ahlulbaycati almardiya baycadii laga raaliga noqday ehelkeeda waa baycatu ridwaan laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara dadkii ahaa ama ahl xudaybiyaba dheh rasuulkuna uu yihi ahal xudaybiye xaadiray naar ma gelayo bal haddii ay wax laga soo reebayna nin waxa weeyaan aan beecada kaba qayb gelin oo wanaajada muqaysto adigu dee munaafiqiinkaa lagaba soo reeba bal wixii xaadiray ee rasuulka ilaahay halkaa kula mubaayacooday iimaankooda uu toosna naar ma gelayaan taasoo ya kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen kuwaas baa xaggii fadliga markaa kolley dad reer badaeg tobankan sanadii loogu bishaareeyey ee badriyiintiina way soo gelayaan oo mala hadday wax ka maqnaayeenna dad hawla ku maqnaaon baaba jiray haddana xubtii way soo geli baycadii dadkeedii ka mid weeye de markaa haddana kolba ciddii fadligan reer bederba haddana halkan in badanoo kamida waxay dhintay mooyaane uxud iyo baycadiiba ay joogeen waxay dee inaha hore dhintay un mooye bal markaa dee laakiin kolba ciddaa kusoo kordhaysa kii hore fadligii hore u sugan ayaa dad kale oo dee sifadan dambe la wadaagsaday ay soo kordhayaan oo fadliga dambe la wadaagsanayaan falbadriyatu fa uxudin falbaycatu baycadii almardiya sharaxan eegta iyo umuuraha adee bal waxa weeye adigu u yar dheereeyey taas baydin insha allahu tacaala eegan doontaan waayo kale hadal kau yar dheeraynayaa oo waxaanu si fiican ugu sharxaa qaashin adigu soo naqlin qaala wuxuu uhi ibnu salaax ibnu salaax baa leh wafadlu saabiqiina dadkii saabiqiintaa fadligoodu qad warada wuu soo aroorayoo ee qur-aanka ama naskii shariicada nusuustii sharciga ayuu kuba soo arooray oo ilaah baa subxaanah watacaala wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaba taasoo suuratu tooba ilaahay sheegay dadkaas saabiqiinta ee hore ee muhaajiriin iyo ansaarba kaba mid ahaa bal taasoo fadliga ay leeyihiin dee naskii qur-aankuu kuba yimi laakiin dee tafsiir aayadda marka la eego cid gaara oo markaa gooni ahaan loo sii qaas yeelay may jirin marka laakiin bal fadligoodii waan garanaynaa leeyihiin weeye su-aas fadligii saabiqiintu waa wax sugnaaday laakiin tacyiinkoodii siduu kaba cabire laqaaniyo oo kale wasaabiquuna fadluhum nasan curif hada wa fii tacyiinihim qad ikhtilif oo kale waxa weeyaan oo nas ahaan baa lagu qeliyey fadligii laakiin tacyiinkii tacyiinkii leeyihi taas buu ka hadlaya sheekhu raximah llahu tacaala wuxu uhi wafadlu saabiqiina saabiqiinta fadligoodii qad warada waa soo arooray fadligaa saabiqiinta faqiila waxaa la yihi oo macnaa waala naftiibuu ku soo arooriyey nusuustii shareecada aayadda dee suuratu tooba inooguba sugan baa fadli inoogu filan faqiila waxaa la yidhi hum saabiqiintu maya faqiila waxaa la yidhi hum macnaa asaabiquunadan fadligoodu uu markaa qur-aanka inoogu sugan yahay hum iyaga weeye humtana muxuu bal wixii hore ay inoogu dambeeyaan eegna damir waxaa inoogu dambe ama wax dee iminka damiirkaan u celino falbaycatu mardiya inoogu dambaysay aqwaasuna mid kamida weeye hontana iyagu u jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala oo waxaa la yihi faqiila waxaa la yihi saabiqiintu waxa weeye hum ay ahlu lbaycati almardiya baycada mardiga ay dadkeedii waa ahlu baycati ridwaankaa waa la yihi waqiila waxaa la yihi saabiqiintu waa bedriyin ruuxii beder loo nisbeeyey macnaa waa ahlu bedrin waa dadkii iyagu bedriyiinta ahaa ee beder xaadiray ayay saabiqiintan yihiin taasna waa layidhi waqad qiila waxaa kaloo la yidhi bal ahlulqiblatayni kollay wasanka marka la eegayo hamsadan ahl waa la taksiisin la tasiirin ama idraaj baa lagu samayn hamsatu wasri baa loo bederiun kalaamtaasaa la fadxisano bal ahlulqiblatayni wakhtalaf oo adigu bal hamsadan baa aan la taxqiijinayn si wasanku u tooso haddaba waxaa kaloo la yidhi bal hum saabiqiintu waxa weeye ahlulqiblatayni labadii qiblo ehelkoodi ujeedadu dadkii labada qiblaba u tukaday isagona qiblada hore waxaa loo tukanayey hijradii bilowyadeedii ilaa lix iyo toban bilood toddobiyo toban bilood sanadii labaad markii socdaan iyo meelaha la soo gaadhayba waxaa loo soo bedelay qiblada kacbadaa loo soo bedelay markaa dadka iyagu labadaba u tukaday baytulmaqdisna u tukaday haddana kacbadiina u tukaday waa dadkii hore saxaabadii hore un weeyaan waayo waa sanadii labaadba kola bii taxwiilka qibladu ahaa ee waa dad islaamkoodu ku horeeyey waktigaasun dad kaba horeeyey marka waa dad hore oo iyagu kuwaasna waa layidhi waa dadkii labada qiblaba u tukadayna waa la yidhi markaa saddex qowl buu inoo sheegay bal aqoontaa waxay sii dhaafsanaa sharaxa ayaa ka eegan doontaan oo ka arki doontaan saabiqayntii horta dee naskii qur-aanka ayaa wuxuu kuga sugan yahay fadligood iyo dadkaa saabiqiintii hore muhaajiriin iyo ansaar bali inay fadli weyn leeyihiin oo tafdiilkood laakiin waa tacyiinka oo culimada qaar waxay yidhaaheen waa ahlulbaycati ridwaan kuwa qaarkoodna waa ahlu badrin bay yidhaaheen kuwa qaarkoodna waa dadka aladiina sallow ila alqiblatayn waa dadkaa hore ee xataa inay beder horteed intaan dagaalkii bederba dhicin baa kacbada loo soo bedelay xagga marka la eego kacbada mee qiblada iyo istiqbaalkii waa dadkaa hore dee waqtiyadaa hore intay islaameen soo gaadhay iyadoo baytulmaqdis loo tukanayo kacbadiina markii dambe soo gaadhay iyadoo loo tukado kuwaasna waa la yidhi bal markaas waa xagga tacyiinkooda ama fadliga da qur-aanku inoogu sugan yahay faqiila hontana waa kaa an ii fasiray an isu kintaagiina faqiila waxaa la yidhi saabiqiintu hum ay waa kuwan imika ansa ka soo baxno ahlu baycati ridwaan oo waa ahlu baycati ridwaan waqiila badriyinna macnaa walow dee wasankii waa ku kalifay inuu shaksi keliya kaba cabireen waa ahlu badrinun reer bader weeyeedna waa la yidhi waqad qiila bal ahlu lqiblatayni waxa weeye maha taase waa labadii qiblo dadkii weelkaa labadaba u tukaday wakhtalafa waa iskhilaafay man salafa faacilkii waa taas faacilkii waa shabriga waxa ugu dambeeya wey wakhtalafa wuu iskhilaafayoo man salafa dadkii horeeye saxaabo iyo taabiciin balahaa ayuhum koodii saxaabada aslama islaamin qabla ugu horeyn waa qabla kayrihi min annaas kii isagu islaamay ayay iskhilaafeen oo dadkii dee inaga inaga horeeye salafkeennii ahaa ee saxaabo iyo taabiciin balahaa waxay isku khilaafeen balkoodii ugu horeeyey saxaabada xagga islaamka kii ugu hore islaamay taasay iskuba khilaafeen saasada markaa wasankana ayuhumu ayay nintana way damiyeen oo saasay ku damiyeen qolooyinkii kitaabka damdiyey ama nusqooyinkiisii dee dabdisnaa siday kuga sugnayd taas bay ahayd ayuhum laakiin markan kale uma baahine wakhtalafa way iskhilaafeenoo man salafa waa dadkii horeeye ee salafkii ahaa ee saxaaba iyo taabiciin balahaa ayuhum kooda saxaabada aslama islaamiin qabla ee qabla kayrihi min annaas qiila markaa waxaa la yidhi abubakrin abubakr baa uga hor islaamay kaas baa layidhi awaluhum islaaman abubakrin weeye wa qiila waxaa la yidhi bal caliyun ay bal awaluhum islaamu koodii islaamnimo ugu horeeyey caliyun cali weeye oo cali ayoo dee rasuulkii ayba gacanta ku hayay oo isagu soo korinayey oo markaa aan weliba qaan gaadin oo toban jir iyo meelaha ahaa ayaaba ugu hor islaamayna waa layidhi wuxuu hi sheekhu wamuddaci ijmaacihi ay wamuddaci ijmaaci ay wamuddaci alijmaaci calaa hada alqowl kii isagu sheegtay qowl ka dambeeya cali inuu yahay ka dadka ugu hor islaamay in lagu ijmaacsan yahay oo laysku waafaqay waa xaakim ee lam yuqbal ay lama aqbalin oo qowlkiisaa lagama aqbalin iskhilaaf mid iswaafaq ma jiro qowlaadkaasna waa jiraa kana waa jira markaa in laydhaha ijmaac weeye inuu califa ugu hor islaaman yahay abubakar iyo dee hadalka ciddii ka dambaysay noqonayaan taas iyada mid la aqbalay maaha oo qowlkaa laga aqbalay cidduu tiri ma aha ee khilaafki waa jiraa oo halkan ijmaac ma jiro waqiila abubakrin waqiila bal caliyin ay waqiila awalhum islaam abubakrin waqiila bal awalhum islaaman caliyun wamuddaci ijmaaci haddaba ijmaaciisa kii sheegtay ijmaacna muxuu uga jeedaa waa muddaci ijmaaci calaa hada alqowl qowl ka dambe ah cali inuu yahay ka ugu hor islaamay in lagu ijmaacsaye ka sheegtay waa xaakime lam yuqbala lama aqbalin oo sidau ijmaac meesha ma jiro waqiila waxaaba layidhi zaydun zayd ibnu xaarisa oo rasuulka ilaahay isla markaa dee mawlihiisii ah ayaa ugu horeeyey oo dee gurigiisiiba isna joogay oo markii ugu horreeyey waxay yimina dadkii ugu horreeyey dee laba kulmay noqonaya ayaa isla ugu islaamnimo horreeyeyna waa la yihi wadacaa wuxuu sheegtay wifaaqan ay muwaafiqan xaal ilahi likayri isagoo dee dad kalena ay ku waafaqsan yihiin kan imika uu qowlka inooga soo noqonayo maaha qolooyin kaloo la qabaana way jirtaaye wadacaa wuu sheegtay wifaaqan iska xaalasa ay muwaafiqan bikayri isagoo keyrkiina waafaqsan bacdun bacdi baa sheegtay oo faaxilkii iddaa itifaaqan mafcuulkiina waa kan itifaaqan isku waafaq la isku waafaqsan yahay calaa khadiijata khadiija oo khadiija inay tahay awalu naasi islaaman itifaaq la iskuma waafaqsan yahay ayaga koodna sheegtay waa saclagii oo kale qolooyin kalena dee iyaguna qowlkood bay ahayd oo iyaguna qowlka way kuma waafaqsanaayeen oo masalan waxa weeye zuhri iyo ibnu cabaas iyo qataadiya maxamed ibn isxaaqi qolooyina waa lagama soo wariyeen bal adigu oo qowlkan dee ah inay iyadu u islaamnimo horreysay waada itifaaq may ka cabireen waa inay u islaamnimo horreysay bay dadka kale ee adigu muwaafiqiintiisii ay ahayd laakiin itifaaqa saclabi mufasirka mas-uurka ayaa sheegtay eh inay culimadu kaa isku waafaqsan yihin iskhilaafku uu yahay iyada cidda ka dambaysa ahiba laisku khilaafsay iyada in laisku waafaqsay inay iyadaaba ugu hor uu rasuulka ilaahay ugu yimi waa ka garanna markii uu yimiba isagoo cabsanaya hadaladii uu kuba yidhi iyadina hadaladeediina waa kainoo dambisanaya dee kutubta inooguma sugana lainoo soo naqliyey haddaba saclabibaa wuxuu sheegtay in laysku waafaqsan yahay khadiija inay ka awalan naasi islaaman ee laakiin khilaafku yahay ciddii iyada kaba dambaysay sheegashadan uu sheegtay isagu itifaaq waa mid ee laakiin inay khadiija tahay ta dadkao dhan ugu islaamnimo horreysayna qolooyin kalaa ku waafaqsanoo dee saxaabo iyo taabiciin iyo culimo kaba dambaysay leh bal imaam nawowi baa wuxuu leeyahy inahu sawaab cinda jamaacati min almuxaqiqiin jamaaca muxaqiqiinta ka mida agtooda qowlka sawaabkii waa khadiija inay u horreysayba oo taas laqbad miyaasa macnuhu uu cad yahay wadacaa wuxuu sheegtay wifaaqan ay muwaafiqan xaaliye mid waafaqsan ligayri waa xagga wuxuu ku waafaqsan yahay kayrkiina ama kayrkii ku waafaqayna waa inay awal naasi islaamanke dee waa bilistifaaqba cibaaradaas isagu kana sheegtee bacdu bacdi baa sheegtay itifaaqan itifaaq laysku waafaqsan yahay calaa khadiijata khadiija o calaa anaha awalu naasi islaama taasna bacdigood baa sheegtay bal aqwaaleha wey kalayna waxay iska xigtay dee qowl mala abi xaniifayana waa laga soo naqliyaa waa horeeye waata uu kaba cabirana ibnu salaax mala waa sida awracaahe waana tan aan aragna siay aqwaasha isugu geeyaan in ku jamciyaan ee dee garanaysaane inay iyagoo hadda jamcinaya aqwaashan kala duwan ay dhahaan ragga waaweyn ee axraartaana waxa ugu islaamnimo horeeyey abubakar ee caruurtana waxa ugu islaamnimo horeeyey cali bnu abi daalib dumar markay noqotona khadiija dadka iyagu addoonnima u horreysay laakiin markaan addoommo ahayne mawaalidii ahaana waxa u horreeyey zayd ibnu xaarisata markay addoommo noqoto dad markaa weli addoonnimadii daaqidku ana bilaal marka waa jamcin aqwaasi meesha soo aroortay ay jamcinayaan calaa khadiijata itifaaqa saxaabadii rasuulku tiradoodiina waa inoo sheegay ciddii u islaamnimo horreysayna waa kaa inoo sheegay haddaba bal markii dambe xaggii dhimashada dadkii ugu dambeeyey oo ama si guudba haba noqoto ama haba noqoto magaalooyinkii kala duunaa ee la degay markii dambe ama inaa baadiyaba iskagaba daro kii ugu geeri dambeeyey meel kastaba dadkaa la garanayo marka wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala wamaata waxaa dhintay aakhiran ugu dambeyn wey oo macnaha saxaabadii isagoo ah kii ugu dambeeyey bigayri miryatin shakiliiba bigayri miryatin waa iyadoon wax shaki intaa ku jirin abu dufayl abu dufayl oo tani waa asxaabtii oo dhan guud ahaan waa asxaabtii rasuulkaba waxa u geeri dambeeyey abu dufayl ninkaa la idhaaho camr ibn watilat alaysi kaas baa ugu geeri dambeeyey tani waa meel ma kala qaadayno waa asxaabtiiba ninkii ugu geeri dambeeyey isaga wuxuu leeyahy waa si aan shaki ku jirin waa abu dufayl waana dee uu yaraa waqtiga rasuulka sagaabay saxiixa kaba sugan tahay inuu yidhiba in waxa weeye waxaan arkay rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa beryaha dambe adduunyadana ma joogo cid aragtay rasuulka ilaah on aniga ahaynba wamaata aakhiran bigayri miryati abudufayl waqtiguu dhintayna waa kana wuxuu hi maata wuxuu dhintay abudufayl caama miatin caama miatin caama miatin wey boqolkii hijirada sanadeedii ama boqolkii hijirada ayuu dhintay waa markii sanadii boqolaad ayuu dhintay dee rasuulka ilaahay wax sagaashan sanood ku dhow buu ka geeri dambeeyey taasi weliba waa aqwaasha qaarkood ee aqwaasha qaarkood boqolkiiba laba boqol iyo laba ayuu dhintay boqol iyo toddoba ilaa uu qowlkii ugu dambeeyey weliba dahabina kutubtiisa uu ku jasmiyo waa inuu boqol iyo tobankii hijrada dhintay oo markaa laga joogo rasuulkii ilaahay dee waqtiyadii uu wafaaday boqol sanadoodba lagaba joogo ine sanadii koob iyo tobnaad rasuulkii ilaahay laba bilood iyo ayaama ayuunbuu ku lahaa ee wax saasa kamuu noolaynba markii uu rasuulku yihi ara-aytakum laylatakum haadiya uu sheegay qarnigaas inuu dhammaanayana waqtigaa boqol baa laga joogay haddaba taas baana aqwaasha ugu dambaysay waana tay dahabiya uu isagu kutubtiisa uu kuba sheego ku saxiix yeelo haddaba maata caama miati wa qablahu isaga hortii aywatu maata waxaa dhintay qablahu abudufayl hortii oo dee wax weyn kama sii horeyne asaaib saaib ibnu yaziid ibnu ukhti namer ayaa dhintay isna saxaabi yar ahaa ee xajatulwadaac toddoba jir ayuu ahaa xajatulwadaac toddoba jir buu ahaa oo lala soo xajayna dee markaa dadkoodiibu waa la socdeen wa qablahu ay wamaata qablahu saa'ibu bilmadiinati madiina ayuu ku dhintay madiina ayuu saa'ib ku dhintay waa saa'ib ibnu yaziid ee isaguna xaggan sharaxan u imika ma tatabuci karayo balansiir gaadhsiiyo idinkaa eegan doona taariikhihii ay dhinteen iyo maaha ee kollay wifaaq dhammaani wifaaq adag wifaaq ma jire haddana sanadihiiba la yidhyihi kollayna waa wax ilaa malaa qowlkii ugu dambeeyey koob iyo sagaashankii iyabuu meelahaas noqonaya sagaashankii dabadii kuwana waa sagaashankii hortii un sanada inuu ka horhoreeyey ee idinkaa taa wada eegan doona anigu muraha ma taabanaya maanta wa qablahu saa'ibu bilmadiinati aw amase sahlun sahl ayaaba dee isagu ahaa kii madiina wax ku dhinta ugu dambeeyo iyada haddii la yidhaha saaib baa ku dhintay madiina dee isagaa ugu dambeeye weye waxaa kaloo dee jira amase sahl ayaaba ah dee isaga ka ugu ruux ugu dambeeya ama ruux ku dhinta madiina kii saxaabadii rasuulka ugu dambeeyey aw jaabirun amase jaabir oo dee bal haddaan cibaaradaba iska bebedelano qabla saaib bilmadinati ay de wa aakhiru man maata bilmadinati madiina ruux ku dhinta kii ugu dambeeyey asaa'ibu saa'ib buu ahaa aw sahl amase sahl baabuu ahaa oo waatan oo in badan baad kutubta taas ama qowl soo noqnoqda ku arki doontaan ama kuba aragteen sahl ibnu sacdi saacidi inuu cid madiina kuba dhimato ugu dambeeyey bal taasna waa aw amase jaabirun kollay awdan jaabir oo kale hamsada iyo awla bimakata labadaba waa la tasiilinaya ama hamsatu wasli baa loo bedeli xagga inshaadka un weeye ama jaabir baaba ah wax madiina ku dhintay ciddii ugu dambeysay bal marka waa aqwaal saddexan mid waa saaib baa u dambeeyey madiina qowlka labaadna waa sahl baa u dambeeyey qowlka saddexaadna waa jaabir jaabir laakiin waa horeeyo dee waa dhowr iyo toddobaatankii wuxuu dhintay bal taasba weeye marka haddii waqtigaa dhintayna raggani way ka dambeeyeen welibana dee rag kalena way jiraan oo nin maxmuud ibnu rabiica la yidhaaho rabiic waana ninkii rasuulka ilaahay saan kuwa soo aragnay xaggan marka la eego kitaabkaba aan kusoo aragnay najada intuu rasuulku biyo intuu cantuugay wejiga kaga tufay dee mudaacabo iyo mulaacabo taasoo xafiday isagoo shanjirna waa ahaa oo isaguna cumriyo dhowr iyo sagaashankii soo gaadhay ninkaasi waa ka dambeeyey markaa raggaas walow dee sahar iyo markaa saaib iyo axaadiis intaa ka badan ama saalle axaadiis badan oo xafiday oo dee xaggaa ay kaga mudnaayeen ay kaga horeeyeen laakiin markaasna waa jiraa madiine ee balqolooyinkaasaa la yidhi aw bimakata aw bimakan jaabir buu u wadaayo ina jaabir buu leeyahy waxa dee horti wamaata qablahu ay qabla abi tufayli waxa dhintay oo filmadiinati madiine ku dhintay oo wax ku dhintayna ugu hore u dambeeyey asaa'ibu aw amase sahlun sahl aw jaabirun saddexduba waa madiina aw amase bimaka macnaa dee maata jaabirun bimakata waa qowl kale oo jaabir isagu madiine kumaba dhiman eh makuu ku dhintay taasna waa la yidhi oo bal markaa hadduu dee ibnu cumar iyo ka dambeeyey isagaaba noqonaya wax ugu dambeeyey waa haddii iyadana shardi ama qeyd uu inoo sheegi doonaanay meesha jiray wa qiila waxaa la yidhi alaakhiru tii u dambeeyey biha madi maka wax ku dhinta dheh biha bimakatayna makaa inoo dambayse ibnu cumara waa cabdullahi ibnu cumar oo isaguna ama afariyo labaatanka ama saddexiyo labaatankii meelaha kuba dhintay maka taas baaba uu dambeeyeyna waa la yidhi haddaba markaa laba qowl baan haynaa jaabir baa maka ugu dambeeya oo ugu dambeeyey wax ku dhinta bal haddii aanu madiine ku dhiman iyo ibnu cumar baa u dambeeyey wax maka ku dhinta laakiin taasi maxay inoo hagaagaysaa waa in la abu dufayli waa in lam yakun abu dufayli abu dufayl haddaanu ahayn qubira mid la aasay fiiha waayo waa raajax inuu maka ku dhintay maku ku dhintay marka waxa weeye marka la odhanaya ibnu cumar baa wax maka ku dhintay u dambeeyey ama jaabir baa u dambeeyey waa haddaan abu dufeylkii hore aakhira saxaababa ahaa mawtan aan lagu aasin maka lagu aasin markaasu bay noqonaysaa haddii laakiin abu dufayl maka uu ku dhintay waana se raajixa e iyada waxay noqonaysaa ibnu cumar iyo jaabir labaduba jaabir bal xataa hadduu ku dhintay maka waa laga dambeeyey abu dufayl baa ka dambeeyey ilaa halkan ilaaba ay taarsale kutubta kale hadee arkayna waa dee maha ilaadu imaka tii aadaatu istisna ahayd maaha ilaa tansuruuhu oo kale teedi weeyaana waa intii shardiyada ahayd iyo laa ayaa wada socda oo de ama laysku idqaamay kutubta qaarna waabay kala faslisan tahay oo intuna goonay u qoran tahay laadna gooray u qoran tahay waa taa weeye ilaa abu dufayl istisna maaha marka waxa weeyaan waa intu waa tii shardiyada ahayd oo waqiila waxaa la yidhi alaakhiru kii u dambeeyey biha maka ibnu cumara weeye waa goorma jaabirna waa la yidhi laba qowl baad haysataa waxa weeye waa in laa abu dufayl waa in lam yakun dheh haddaanu ahayn abu dufayl abu dufayl qubira mid la aasay fiiha ay fii makata maka mid lagu aasay haddaanu ahaynoo arrintu waa intii shardiyada ahayd laa naafiyana ay raacdo sida ilaa tansuruuhu faqad nasarahu llahu ata oo waa in lam tansuruuhu waa taa macnuu aha markaa tanna waxa weeyaan waa in lam yakun haddaanu ahayn abu dufayl qubira fiiha mid lagu aasay lagu aasay wey wa anas bnu malikin bilbasrati ay wa aakhiruhum mawtan saxaabada rasuulka kii uu dambeeyey geeri ahaan bilbasrati basrana anas bnu malikin weeye ama wa anas bnu malikin aakhiruhum kii ugu dambeeyey weeye mawtan xag dhimasho bilbasrati magaalada basro isagaa ugu dambeeyo dee sagaashankii dabadiina waa dhintay wabni abi awfa saxaabigii cabdullaahi bni abi awfana qadaa waa dhintay macnaa maata weeye bilkufati kuufo macnuu waa aakhiruhu mawtan bilkuufa isaguna waa sagaashanadii horteeduun waa sideetanadii ayuu ku dhintay magaalada kuufa isagaana ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka wax kuufa ku dhinta isagaa ugu dambeeyey washaami wa fi shaami weeye wa aakhiruhum kii ugu dambeeyey asxaabta rasuulka mawtan dhimasho bishaami ama fi shaami shaam uu ku dhinto fabnu busrin weeye ama ina busri weeyo magaa shaam wadankaa la odhanayeyna waxaa rasuulka ilaahay asxaabtiisa ahaay oo aada u badnaay dadkii badnaayee degay asxaabtii rasuulka ka mid ah kii ugu geeri dambeeyey cabdullahi ibna busri waa alifta malaada ka dambaysaale maba jirto dhawaydn iska masiixi doontaa aw amase duu baahila waa reer baahila ninkii uu saaxiibka waa ninkii reer baahila waa saxaabigii reer baahila oo wuxuu leeyahay washaami wa fi shaami shaamna fabnu busrin faakhiruhum mawtan biha wey ruux kii ku ku dhintay kii ugu dambeeyey ibnu busrin cabdullahi ibnu busri weeye aw amase weliba marka la inshaadayo ama wadanka la aqriyayo hamsada waa la idraajin waa la tafsiirin ذو باهلة باهلة وصاحبها وصحابه أبو أمامة الباهلي أما صدي بن عجلان خلف فيه خلف خلاف لا تصور وحوي لبدودبا أبي عمريين لبدودبا دي وحويا وقتي أصلا أبو أمام وستيت الذي صغنا وحلنتا ونستيت كاسا شكينها ولحي أقواشي ترتا عبد الله بن بصرنا وقتي هذا سمى وكير دبي هذا بعض العلماء نوحي لأن عبد الله بن بصري بالشام ولن مركل يسوى لقيه saxaabadii rasuulka waana aada bu uga yaraana dee abu umaamo isago uu ka yaraa baan ujeeda bal marka ugu dambeeyey barhkoodna waxay yidhaaheen maya abu umaama oo asday ibnu cajran waa abu umaamata albaahili ayaa kaba dambeeyey oo isagaa ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka wax kuba dhinta halkaa khulfun fiihi khulfun waqiila waxaa la yidhi bidimashqa waa hab kale oo nin kale oo qolo qoyskii reer ibnu mandaha uu soo dhigtay oo shaamkii iyo magaalooyinkii lasii kala qaadqaado shaam dee iminka urdun iyo falastiin iyo suuriya iyo ilaa lubnaan shaam baa la odhanayay markii hore waa la isku duuduubay waa iyadoo iminka bal magaalooyinkii la yar kala qaadqaado magaalana hebel baa ugu dambeeyey magaalana hebel baa ugu dambeeyey la idhaah oo waxaaba la yidhi bidimashqa aakhiruhu mowtan bidimashqa asxaabtii rasuulka ninkii ugu geeri dambeeyey dimashaq waasilatu waa waasilatu bnulastac buu ahaa waina bna busrin ina busrina qubida waxaa lagu qibdooday ruuxdiisa oo uu ku dhintay fii ximsa iyadna waa suuriya magaalo ku taala oo macruufa oo isaguna dee shaamun kaba mida iminka magaalooyinkii baa la kala qaaday waina bna busrin ina busri qubida waxaa uu ku wafaaday oo ruuxdiisii lagu qabtay fii ximsa waina alcursa ninka cursi ibnu camiiro la yidhaha reer kindana qadaa waa dhintay biljazirati jaziire ayuu ku dhintay oo macnaa asxaabtii rasuulkana wixii bal halkaa degay jaziira ninkii ugu geeri dambeeyey wuxuu ahaa curf ibnu camiira ninkaa la yidhaha jaziirana waa inta labadan weli ee dajle iyo fura ku dhaxaysa oo culimadan jazariyiinta la yidhaha aljazariisa dee asirada oo kaleyana waa meeshii loo nisbeeyo waa intaa udhaxaysa furaas iyo dee dhul ballaarhan ah furaas iyo dajle ayay jaziire la yidhaha haddaba curf ibnu camiira u dambeeyey وبفلسطين وبفلسطين أي وآخره موتا بفلسطين فلسطين نمكي أبو روح كل انتكي وقيري دبيينا أبو أبي ونمكو يدس طي أبو أبي أبو بل وحوية ونن عباس المسلامة وين ليسي أي أمر شيء كل ما قعسنا عبد الله بقى لأولني أبيه بركود عبد الله بن عمرو بن قيس الخزرجي أي إلهي أبل نكاسا وقيري دبيي فلسطين ومصر أي وفي مصر مصر وحكل انتنا شيء ودبيي فمن الحارث بن جزء جزء همزة وهمزة أقول ضم بيس اسمه لكن سودا وافقك لهي مصراع هراء مش هدرك هراء أدو أيا همزة دي يألو بدري ولمن سي وير هجانا ولا إشباعي كسرنا ولا إشباعين يا وحاجة زي ما كان لقى قاسام كون هذا cabdullaahi ibn alxaaris ibnu jazin ninkaa la yidhaaho ayaa masar wax ku dhintana ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka oo dee ninkaa ibnu jazin weeyaanoo hamsa adugu ayay kelimadiisa ugu dambaysa ay tahay cabdullahi ibn xaaris ibnu jazin waqubida waa la qibdooday alhirmaasu ninka hirmaas la yidhaahna bilyamaamati yamaamo oo kollay dhulkaa najdi kaba mid ahayd ayaa uu ku dhintay oo halkaa isagaana ahaa wax ku dhintay kii ugu dambeeyey wa qablahu isaga hortiina waxaa dhintoo dee muddo ka yar horeeyey walow aanay isku degaan ahayn oo meeshiisa uu deganaana kii ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka noqonayo ruwayficu ruwayfic nin la yidhaaho bibarqati bibarqata kollay sarfiga waxa keenaya waa wasankaa keenay khaasatan bilyamaamati si uu waafaqo barqa meesha la yidhaaho wadanka maqrib roobkaa dee imaka maqrib alcarabi ay imaka yidhaahaan dhinacaas ahaa markii dhan waqiila waxaaba la yidhi ifriqiyatin macnaa maanta wuxuu ku dhintay biifriqiyata ifriqiya ayuu ku dhintay ifriqiyana iyagu dee maaha wadanka ballaarhan imaka afrika la yidhaha lama wada odhan jirin ee imaka dalkan tunis la yidhaaho ayay ifriqiya waqtiga ay kuma idlaaqi jireen ama lagu idlaaqi jiray laga yaabaaba imika meelo iyada kamid a ifriqiya in la yidhaha ama magaalo ay jirto laakiin waxa weya wadankaasa lagu magacaabi jiray tunis ifriqiya saa daraadeed baa kolkol dee aad arkaysaa daraabulis iyo barqiya ifriqiya iyagoo kala qaadayo waa tunis bay ahayd haddaba bal markaasna halkaasna uu ku dhintayna waa la yidhi isagoo amirka ah wasalamatu waa saxaabigii salamatu min alkawcana maata waa dhintay baadiyan xaariga isagoo baadiye jooga oo macnaa baadiye marka la eego asxaabtii rasuulka nin ku dhintaa dhowr iyo toddobaatankii buu dhintay isagaa ugu dambeeyo baryo dambe ayuu degay walow halkaa baadiyaha degay aw amase maanta waa dhintay salama fi daybata almukarama daybada la karaameeyey waa madiina rasuulka ilaahay baa lagu karaameeyey degidiisi iyo mahdilwaxyo taas ayuu kuba dhinto macnaa waana qowlka sawaabkaa kulli ee raajixa baadiye waa deganaa oo xataa alfalbaaba hadal xun uu ku yidhi xajaaja uu ku yidhi made waa laabantay oo irsadantoo dee reer baadiya noqotay tiradaadii dabadeediyo rasuulka ay fasaxay buu isna ugu jawaabay bal markaa laakiin uu soo dhaadhacay oo isagoo ayaama joogay oo madiine yimi ayuu dhintay oo madiine ayuu ku dhintay taas bay culimadu raajix yeelaan bal baadiyu ku dhinto isagaa ugu dambeeyey waxa baadiye ku dhinta amase madiine ayuu ku dhintay laakiin madiine hadduu ku dhintay dee waa laga dambeeyey o isaga saxaabadii baa wax ka sii joogeen markaa aw bidaybat almukarama wallahu subxana wa tacala
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والتابع اللاقي لمن قد سحب وللخطيب حجه أن يصحب وهم ضباط قيل خمس عشرا أولهم رواة كل العشرة وقيس الفرد بهذا الوصف وقيل لم يسمع من ابن عوف وقول من عد سعيدا فغرب بل قيل لم يسمع سوى سعد فقد لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه وردا وفضل الحسن أهل البصرة والقرن ويسا أهل الكوفة وفي نساء التابعين الأبداء حفصة مع عمرة أم الدرداء وفي الكبار الفقهاء سبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم والمدركون جاهلية فصم مخضرمين كسويد في أمم وقد يعد في البلاغ التابع في تابعيهم إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأد الزناد والعكس جاء وهو ذو فساد وقد يعد تابعيا صاحب كابن مقرن ومن يقارب بسم الله الرحمن الرحيم معرفة التابعين تابعين في معرفة دودي اليوم مبحث في موضوع كان هي تعرفت تابعين وينودا بيهاي لكن بحثي أما قيدتنا أنا إني نوعا أنا إني أنواع الحديث كان مدي أنواع الأسد وعلوم الحديث كن كبار بلا علم الكبار لان ينوعي النهر إذا كل وحي aad bay muhim u yihiin in la ogaado macrifo khaasatan waxaan dawaabidan guud ahaaneedu mooye iyagana aqoon loo yeesho ama saxaabadiiyo taabiciintiio sankii horeba kusii sheegnay faa'iidadiisa weyne waxa weeye ama ahamiyadda aada u weyn ay kuba qarsoontay halkan ay kuba jiraysaa waxaa lagu kala garanayaa xadiidkii mursalka ahaa iyo kii mutasilka ahaa oo ruuxu dee taabicigii hadduu garanayo macrifo taabiciinta u yeesho marka uun xadiidkii uu noqdo taabici ka isagu rafcinayo cid ka dambaysaaba aanay jirin taabicinimadna uu garanayo inuu mursal yuu ogaanaya mursalnimadii baaba isna lagu garanaya si isaguna saxaabiga aan soo sheegnay oo kale isla markaa macrifadoodii ayuu bal marka halkan mabxaskeedii iyo halkii laga hadlaya ay tahay wuxuu yihi markaa naadimku wataabicu taabicigu allaaqii kii la kulmay weeye dhiman shaksi la kulmay qad saxiba rasuulkii ilaahay la saaxiibay oo saxaabi ah oo asxaabtii rasuulka ka mid a kii la kulmay la kulankaasi ama dee muddo dheer ha qaato ama in yaroo tooban iyo isarag haba noqdeen waxa weeyaan labadan kulmayaan midkood haba indhalaado ka kale iyaanu arkinba kol haddii inay kulankii waa joogaaya ama labaduba hadda ay wada indhala yihiin oo kale kulankii waa jira adigu waa kii la kulmay un wata tacriifkii aynu ku soo maray ay raatax yeeleen xaggii saxaabigun bay ka maylaaheen oo kii la kulmay liman qad saxiba walilkhadiibi khadiib waxaa u sugnaaday oo isaga uu ku tegayaa xaduu taabiciga xadiisu waxa weeye an yasxaba inuu la saaxiibo saxaabigii oo saxaabigan la kulmay arab uu arkay uun arrintu aanay noqon iyo la kulan un uu meel kula kulmay ee uu la joogo muddo oo uu la saaxiibo oo dee waxa weeyaan bal taas buu isagu khadiib xadiisan uu ku xadeeyey ay tahay laakiin culimadu waxay raajix yeelaan un qowlka hore ayay raajix yeelaan sa ibnu salaax iyo sheekhan aan hayne ciraaqi iyo aimo kalaba nawowiyo kaa horeysa adugu markaa raajix yeelaan naftigan dee taabicina ama tabacuna suxba dheeriyo waxaanu keena yihaan xataa luq ahaan iyo curfi ahaantoona bal markaa adigu waxay raajix yeelaan aragtidaas iyo la kulankaa keliya in lagu kaaftoomayo xagga shaksiga idlaaqiisan lagu idlaaqayo inuu taabiciyo ama taabicuu ku noqonayo taas bay iyagu waxa weeye kuga tagaano khadiib walow uu tan markaa qowlkan soo naqliyey ama meel isagu uu yihi kaa hore ee sadriga hore inoogu sugan ayay adigu saxiix yeeleen waana saas aan sheegayna aimada aan tiriyo qolooyin kaleba xataa khadiib naftiisa ayaa de dee arab un lahaayo samaac lahayn sida mansur ibn lmuctamir iyo taabici waa ku tiriye haddaba taabicu allaaqay kii la kulmay weeye liman qad saxiba wali khadiib khadiib waxaa usugnaaday oo isagu dee qowlkiisiiba ah xaduhu ay xadu taabiciyi taabiciga xadiisu waxa weeye an yasxaba inuu la saaxiibo oo bal taabicigan saxaabigan uu la socdo muddo uu la joogo la saaxiibo laakiin taa hora asaxaan idhi kollaynaa qolooyinka iyagu dee la kulanka un ka dhigay inuu markaa waxa weeyaan taabici lagu noqonayo ibnu xibbaan oo kamidi isagu wuxuu yar raaciyaa uu qeyd kaba dhiga ama shardi markan uu la kulmayo ninkan taabiciga saxaabiga ama arkayo waa inuu noqdo xad ama heer gaadhsan yayeeda uu wax kaga xafidi kari lahaa oo ruux mumayisa oo wax ka qaban kari lahaa wax ka warin kara waa inuu yahay hadduu isagoo aada u yar laba kulmo oo xaddii ama da-dii aan gaadin oo wax lagu xifdiyi lahaa ama wax lagu warin kari lahaa aragtidiisa mujaradkaa isagoo yar uu arkay taabici kuma noqonayo yidhaah saasaan u khalaf ibnu khaliifa nin la yidhaaho oo yidhaahana waa ninkii taabiciinta ugu geeri dambeeyo boqol iyo sideetanki ama kol iyo sideetankii hijrada ayuu dhintay alfiyada kale suyuudina waa sida inooguba sugano oo uu kaba dhigo waxa weeyaan dee khalaf inuu yahay ka taabiciinta wamacmarun awalu man minhum qada wa khalafun aakhiruhum mawtan madaa buu yidhah haddaba khalafkaasoo kale markaa ibnu xibaan wuxuu yihi maya taabici ma aho waayo camr ibnu xorays aragtida uu arkay isagoo aada u yar bay ahayd oo uu yaraa wakti uu wax ku xifdiyi karayana may ahayna wuu arkay uun bal markaa taas bayba adigu barhkoodna sardigaasay kordhiyaan sa ibnu xibaan iye muhimku waxa weeyaan unsal haddii uu ninkan isagoo dee muslima saxaabigii arkay taabici baa la odhanaya bal markaa taabici baa la odhanaya marka xagga sharaxana sheekhu isagoo taasi markaa xoogeynaya qolooyin taabicinimo ay u xukumeen oon laakiin riwaaye iyo samaac ku lahayn asxaabta ay wax ka maqleen ayaa sharaxa hoose uu sheekhu ku soo noqonaya oo waxaabay kaba mida raggaas sulayman ibnu mehraan oo acmas xaafidkan la yidhaaho dee taabiciintii ayaa xaafid ibnu xajarna khaamisa kuwooda yaryar buu ka dhiga ama khaamisa kuwoodaa yaryar taabiciinta dabaqadiilay kuba teliyeen waxaana la yidhaah anas ibnu malik xataa wuxuu ka sidaasuu ka maqlay ma jirta isagoo tukanaya unbaa u maka ku arkay oo u arkaya laakiin inuu saa samaac dee uga sugan maba jirto waxaa kaloo inoo maka ayunbuu kuba arkay laakiin riwaayo kutubta cabdillah ibn abi awfa ayuu sunan ibnu maaja ayay malaa isaga wax ka warinayo kuba sugantay kutubtaba guud ahaan ciduu wax ka maqlo saxaaba ay barhkoodna yidhaahaan xataa isaga wax kamuu maqlin oo axad saxaabada kamida taabici baa lagu tiriyey waa aragti iyadoo lagu kaaftoomay xaggan safxadan saddex boqol iyo lix iyo lixan sadarkeeda labaad markuu qolooyinka saasa tirinayay sadarka koobaad yaxya ibn abi kasiir buu ka dhigo dee taabici culimada ay ku tiriyeen waa qowlkan aragtida un si uu markaa bal inuu dee taas u xoogeeyo oo wuxuu leeyahy isna samaac ma laha axad min asaxaaba anas buu laba kulmayo la kulankaas bay taabicinnimo ugu tiriyeen laakiin sadarka labaad buu yihi jariir bn abi xaazim kolley waxaana u socday abu xaatim ras tirmidi iyo abu xaatim raasi cabdilqan iyo qolo inay ku tiriyeen ay bal marka ama qolooyinkii lagu tiriyey inay taabicin yihiin waxa ay lahaayeenna aragti un ay ahayd ama la kulan ee samaacba aaniyo weli ay wax ka wariyaan saxaabadu aanay tirin markaa jariir ibn abi xaazim buu yihi laakiin halkaas sawaabku waa jariir ibnu xaazime abidan ayaan tirin oo ninkan jariir ibnu xaazim baa la idhaha isagana waxaa taabicnimo loogu tiriya anas buu arkay adow bal tacriifku kaa weeye marka wahum bibaqun qiila khamsa cashara cashira awaluhum ruwaatu kuli lcashara wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wahum taabiciintu bibaqun dabaqaad weeye oo saxaabadii rasuulka waataynu soo aragnay dhinac haddii laga eego ah inay rasuulka ilaahay la kulmeen dee dabaqo keliya ay noqon laakiin marka laga eego sida ay u kala waaweynaayeen islaamnimadii ay u kala horeeyeen mashaahiddii fadliga lahayd xuduurkeedii ay u kala horeeyeen hijradii ay u kala horeeyeen markaasna dabaqaad bay noqonayaan aan shalay soo aragnay taabiciintuna ee markaan eegno xagga ninkani inuu taabici yahay oo uu saxaabi arkay asxaabtii rasuulka kaba mid ah xaggaa waabay dee magacaasuu ka wada dhaxaynaya oo dhinaca dabaqo keliyaa la odhan doonaa haddii saxaabadiina dabaqo keliya laga dhigo taabiciintiina dabaqo keliya laga dhigo asbaacu taabiciintiina dabaqo keliya laga dhigo iyadoon la eegin da-dii iyo umuurihii kale a la ictibaariye aan la eegin laakiin marka aan kaamilkaa la eegin ee la eega xagga marka la eega da-da iyo dadkan ay soo gaareen ee saxaabada ah tiradooda sheekhyadoodu yay u badan yihiin ma taabiciin saxaabay u badan yihiin fa taabiciin kale umuuraha marka la ictibaariyo aad bay u badnaanayaan oo dee markaa aad bay u badnaanayaan oo dee dee saxaabadii la da-aha iyo kuwa bal markaa kuwa kuba sii xigay kuwa saxaabada ay dhaleen iyo kuwa beryo dambe uun nin saxaabadii oo adduunyada xabad xabadii ku harsanayd arkay inahaasay isugu jirayaanoo markaa dabaqaad bay noqon dabaqaadkan way badan yihin oo siibuu inoo sheegaya wuxuu yihi wahum iyagu haddaba bibaaqun ay dabaqaad weeye oo dabaqo keliya ma ahee dabaqaad bay noqonayaan dabaqaadkaasna way badan yihiin qiila waxaa la yidhi khamsa cashira halkan waxay nusfadii waxaa la yidhi sheekha sartiisa ahayd shankan kasiro ah ku dabdismayd sahabada wuxuu ku yidhaha sharaxiisan fatxulmuqiis la yidhaahe magacan le dhab ahaan leh sharaxeenani magacan ma lahae ayaa wuxuu ku yidhaahaa oo cibaaradiisa ahayd bikasri shiin ilmucjama kamaa katabahu naadimu bikhabdi waa in shiinta hore ama shiinta labada cashara inoo taaleeta hore shiinteeda la kasriyo la yidhaha cashira cashira si naadimku uu gacantiisa ku qoray markaasaa wuxuu raaciya mashin calaa luqati tamiimin waa horta socod uu ku socday reer tamiim baa luqadoodii taasi ahayd carabta kale may ahayn laakiin taas wuxuu malaa u doortay uun casharo kalena way dambaysaa oo sadriga dambe uu ku dhammaanayo si ay u kala dunaadaan waayo midna waa cadad un baa looga jeedaa tan taasna waa ashkaas dad baa looga jeeda waa ashkaas sanna tirun baa looga jeeday taasna waa rag dee la yaqaano macruufa oo tobankii jannada loogu bishaareeyo waa ashkaas baa loogaba jeeda macnihii baabay ku yar kala duwan yihin si ay lafti ahaana ugu yar baydhaan oo labadoodu ay u kala socnaadaan xaggaa xarakada iyo dabdiga ayuu balkaa u yeelay wala nusfaynka kitaabka barhkood ay dee sii badnayd ee dadka kale luqadoodu ay ahayd oo siinta in la fadxiyaa ay dhacday haddaba qiila waxaa la yidhi bacdigood ay yidhaahaan khamsa cashira ama khamsa cashara badho waa shan iyo toban dabaqo ay hum iyagu taabiciintu khamsa cashara ama cashira dabdigaan iskala soconaya shan iyo toban dabaqo weeye dabaqatan oo dee barhkood way ka yareenoo saddex dabaqaya bay ka dhigeen kuwa bal markaa waxa weeye de way ka yar kordhiyeen oo afar iyo meelahaasa ibnu sacd saddex ama afar buu kaba dhiga dee waxa weeyaan muslimna kitaabkiisa dabaqaadka saddex buu kaba dhigay qolooyin dee kaba badiyeyna way jiraan oo xaakim ayaa kol aduu